أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda riddada masar ayaa ku hanjabtay in dowladda xabashada etoobiya ay ka difaacan doonto biyaha webiga niilka xilli ay sii xoogaysanayaan xiisadda ka dhex taagan labadaasi dowladood madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa ka soo horjeestay in hawada soomaaliya lagu wareejiyo imaaraadka carabta isagoona digniin adag u diray murtad gurgurte xildhibaan ka tirsanna dowladda riddada jabuuti ayaa qiray in jabuuti ay dekad siinayso dowladda xabashada etoobiya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashada etoobiya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay saacdihii lasoo dhaafay magaalada baydhabo wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiina ah u soo gebagabaysay ragga ku dhaqana deegaan hoostaga degmada mahadaay ee wilaayadaasi kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga jubbada dhexe iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay degmada jilb ee wilaayadaas shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugaal ee waqooyiga dalka soomaaliya wilaayada islaamiga boqol ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmooyinkii deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda riddada masar ayaa ku hanjabtay in dowladda xabashada etoobiya ay difaacan doonto biyaha webiga niilka xilli ay sii xogaysanayaan xiisadaha ka dhexeeya labadaasi dowladood faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dabadhilafka masar iyo xukuumadda siliibiyadda etoobiya kaasi oo ku saabsan qaybsiga webiga niil war rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda riddada masar ayaa lagu sheegay in dowladda xabashida etoobiya ay halis ku hayso malaayiin qof oo masaari ah kuwaas oo noloshooda ku tiirsan tahay biyaha webiga niil wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda alqaahira oo khudbad u jeedinayay waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay dowladda etoobiya in si keligeed ah ay ugu tasarufayso biyo xireenka alnahda ee laga dhisay halka uu kasoo burqado webiga niil masar waxa ay sheegtay in qayladu ay ka dhammaatay islamarkaana ay shaqeyn waayeen dacwooyin dhowr ah oo ay etoobiya ka gudbisay sidaas darteeda ay ku qasbanaan doonto inay qaado tallaabo ay ku difaacanayso biyaheeda sida ay hadalka u dhigtay kadib markii ay dhammaadeen dhammaan hababka nabadeed oo ay ku jirto in marar badan loo laabto golaha ammaanka iyadoo la rajaynayo in lagu qanciyo etoobiya inay joojiso siyaasadeeda sharci darada ah ee halka dhinac ah oo ay aqbasho mid ka mid ah xalalka dhexdhexaadka ah ee jira ee ku dheelitiran danaha iyo xuquuqda dhammaan dhinacyada dowladda masar waxa ay diyaar u tahay inay isticmaasho difaacidda xuquuqda iyo danaha shacabka masar oo ay ilaaliso ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xukuumadda dabadhilafka masar warka ayaa intaasi ku daraya in nidaamka qaahira uu bilaabay olole diblomaasiyadeed oo ka dhan ah xukuumadda abiy axmed isbuucii lasoo dhaafay ayay ahayd markii uu wasiirka arrimaha dibadda etoobiya ku eedeeyey masar inay xasilooni daro ka wado geeska qaaradda afrika bilowgii sanadkan ayay masar iclaamisay in gebi ahaanba isaga insaxaabtay wadahadaladii ay kula jirtay etoobiya ee ku aadanaa biyoxireenka alnahda wadahadaladaas oo socday wax ka badan kow iyo toban sannadood oo xiriira mahadsanid caliyare madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa ka soo horjeestay in hawada soomaaliya lagu wareejiyo imaaraadka carabta isagoona digniin adag u diray murtad gurgurte cabdiqaani maxamed ayaa warbixinta warkan haya murtad maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa warqad uu ku faafiyey bartiisa gaarka kaga soo horjeestay qorshe uu sheegay in dal shisheeye loogu wareejinayo maamulka hawada soomaaliya farmaajo ayaa si gaar ah u tilmaamay in qorshahan dowladda ridada ah uu yahay in maamulka hawadaha ee dalka ugu wareejinayso dowladda imaaraadka carabta golaha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaan uga digaynaa hergelinta qorshaha la xiriira in dal shisheeye ay ku wareejiyaan maamulka hawada soomaaliyeed taas oo ah tallaabo dhaawacaysa qarannimada iyo madax bannaanida soomaaliyeed waxaa sidaas nuqul ka mid ah qoraalkiisa ku yiri murtad maxamed cabdulaahi farmaajo arrintan ayaa kusoo beegmaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay uu taagnaa khilaaf u dhexeeyey shirkado laga kala leeyahay imaaraadka carabta iyo turkiga kuwaas oo isku haysta boobka hantida shacabka soomaaliyeed kadib markii uu soo baxay warar sheegaya in shirkadda naafbaas ee imaaraadku leeyahay la siiyey inay qaadato lacagaha baadda ah ee garoonka diyaaradaha muqdisho taasi oo keentay inay ka carooto shirkadda kale ee turkiga ee lagu magacaabo faafoori madaxda kooxda ridada ayaa marka ay xilka hayaan gala heshiisyo sharci darro ah oo ay ku wareejinayaan khayraadka iyo hantida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah iyagoo markaas eeganaya danahooda gaarka ah waad mahadsantahay walaalka cabdiqani xildhibaan ka tirsanaa dowladda ridada jabuuti ayaa qiray in jabuuti ay dekad siinayso dowladda kaafirada etoobiya xasan cabdiraxmaan awa xasaan ayaa sii amaqaadaya xilli weli ay taagan tahay hadalhaynta ka dhalatay hadalkii maalmo ka hor ka soo yeeray dowladda jabuuti ee ahaa inay bad siinayaan itoobiya iyagoona sheegay in midaasi ay u sameynayaan waxay ugu yeereen xal u helidda xiisadaha ka soo cusboonaaday gobolka geeska afrika ayuu hadlay mid ka mid a xildhibaanada ugu sarreeya golaha baarlamanka waddankaas murtad cadow ciise bullaale oo ka mid a xubnaha ugu sarreeya ee baarlamanka jabuuti ayaa wareysi uu siiyey mid ka mid a warbaahinada laga leeyahay dalka maraykanka waxa uu si buuxda ugu caddeeyey in itoobiya ay deked boqol kilomitir u jirta xuduudda itoobiya si buuxda ugu wareejinayaan xabashida waxa uu ninkan ku celceliyey inay raalli ku yihiin in itoobiya ay xayuubsato baddaas ayna ka samaysato waxa ay doonto madaxweynuhu iyo dowladdiisu ay qaateen qaraar ah si maaragtay maaragtay management ay u siiso dowladda etoobiya inay u maamulato dekada tajora dekada tajora oo maalgashi badan ku baxday oo xoolo badan ku baxday oo maaragtay laami dheerna loo sameeyey ilaa etoobiya gala waxaweye waa maamulka dekada tajora boqolkiiba boqol taalayo imaada maamula ushaqaysta beys laga baxday bad baan rabnaa buu yidhi dowladda etoobiya waxaa jira beel aan xoolaayo ku shirtijisano bad baan rabnaa boqol milyan oo qof dhanka kale waxaa la aaminsan yahay in dowladda xabishida itoobiya ay doonaysa saldhig xagga badda ah oo aysan doonaynin marin keliya ay wax ka dhoofiso loogana soo dhoofiyo taasoo dabcan ka dhigan in itoobiya aysan wax xiisaa ku haynin in jabuuti ay siiso dekad ay iyada maamusho maadaama damaca iyo hanqaltaagga uu intaasi ka badan yahay waana sida ay aaminsan yihiin siyaasiyiin badan oo ajaanib ah misna u dhunduleela arrimaha gobolka weli ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka xukuumadda uu hogaamiye abay axmed waxaana dhegta loo wada taagayaa siday uga falceliyaan arrinkaasi bulshada itoobiya waad mahadsantahay walaalka abu xasaan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha xabishada etoobiya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada baydhabo waxaa faahfaahin laga helayaa khasaaraha askarta kufaarta xabashada etoobiya lagu gaarsiiyey madaafiic haween hore ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo oo saldhig u ah askarta xabashada etoobiya inta la xaqiijiyey waxaa duqayntaasi ku baktisay ilaa iyo lix askari oo xabashi ah waxaana ku dhaawacmay laba askari oo isla etoobiyaan ah sidoo kale ciidanka mujaahidiinta ayaa waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta xero koowaad ee degmada diinsoor shabeellada hoose mujaahidiinta waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta degmada buulumareer wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ayaa dowladda inay haws oo gebagabaysay ragga ku dhaqanay deegaan hoostaga degmada mahadaay ee wilaayadaasi haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka yaasir maxamed wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa doore usoo gebagabaysay ragga ku dhaqan deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellada dhexe dowladda oo socotay muddo shan maalmood oo xiriir ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay rag gaaraya ilaa boqol iyo labaatan ruux iyagoona dowladdaasi ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah mid ka mid ah macallimiintii dowladda bixinayay ayaa sharaxaya dowladda iyo waxyaabihii lagu qaatay waxaa noo soo gabagabowday dowladii tuulada fiidow ee degmada mahaday hoos tagta waxaa ka faa'iidaystay oo dowladan qaatay boqol iyo labaatan iyo kow qof oo raga dhallinyaro iyo garmadow iyo odayaalba iskugu jira insha allahu tacaala duruusta ay qaateen waa suurat alanfaal oo tafsiira iyo kutub aduruus muhiima la yidhaaho licaamat alumma iyo muxaadaraad iyo tawciidka salaada qaar ka mid ah ragga ku dhaqan deegaanka oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka ayaa ka mahadceliyey dowrada loo qabtay dowro noo socota shan maalmood waxaan noola akhriyay laba kitaab suurad ama bisin suurat alanfaal dadkan ay yaqaan yasaluun waa noola dhameey khayr allah siiyo iyo kitaab liira alduruus almuhima oo aada u qiimo badan tawxiid ka hadlay shirkiga wax walba oo ka hadlay marka waxaan leenahay duruusyaasaan isdaba socdo qiimaha badan lahoon baranay allah nagu anfaca anaga marka hore waxaa waaya qofka haddaan wax la barin dhibaato waa qofka haddoo wax barta asagaa anfacaysaa nin kale oo anfacayo male marka khayr allaha siiyo walaayada duruus waxay nooga baxday fiidow oo ka tirsan maxadaay hoos tagta alxamdulilaah alawal waxay mahad u sugnaatay allihii qaaliqa ahaay ee nagu soo kulmiyey beydkiisa shariifka ah maaragtay ku qaadanay halkan dowladii noo socotay shan maalmood ilaahii na soo kulmiyey oo nuskuhay keenay ayaa mahadda awalan ay u sugnaatay halkan dowra ayaan ku qaadanay oo muddo shan maalmood ah meesha aan ku qaadanayna waa degmada mahadaay gaar ahaan fiidow ee halkan duruus ayaa nooga socotay aan ku qaadanay sharaf leh ee aad iyo aad aan ugu fahanay maaragtay macalimiintii halkan iidana wakhtiga soo gelisay oo juhdigaas bixisane maaragtay khayr allah siiyo dowladani ayaa qayb ka ah jowlad dacwi ah oo loogu magacdaray alfatxi shicaarna looga dhigay alaa ina nasrallaahi qariib oo wilaayada shabeellada dhexe ku marayso degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi mahadsanid yaasir kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga jubbada dhexe iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay degmada jilib ee wilaayadaasi warbixinta warkan waxaa inoo diyaariyey walaalka cismaan axmed ubow kulanka oo ahaa mid wadatashi ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada iyo qabiilka habargidir ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kaasoo labada dhinac ay ugu arrinsanayeen xaaladda guud sidoo kalena ka mid ahaa kulamo muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay guud ahaanba afarta degme ay ka kooban tahay wilaayada jubbada dhexe markii uu kulanka soo dhammaaday waxaa warbaahinta islaamiga ah ee alandalus la hadlay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuuna ka warramay ujeeddada kulanka iyo qaybo ka mid a waxyaabihii looga hadlay gogoshu waa gogol wadatashi dalka maanta aan joogno ee soomaaliyeed ee geeska afrika ku yaalla ilaahi subxaana watacaala ina makaniyey ee dadka muslimiinta ilaahi subxaana watacaala nasiib uu uga dhigoo siiyey siaad ogtihiinna dee cadow gudaha iyo dibaddaba iska kaashaday yaa maanta dalkeenni iyo dadkeenni iyo diinteenaba duulaan ku ah cadowga isaga markasaan mataqaanaa saa'iilka ee horarka ee ummaddeenaan habeen iyo maalinba ee dhibaatada ku haya qarawaadkii muslimiinta ay lahaayeen habeen ay maalin boobaya shareecada ilaahay ku dhaqankeedii ee hortaaganoo la dagaalamaya saan isaga dhicin lahayn weeye waxyaalaha aan ka tashanayna hadduu ilaahay idmo beeshuna dee waa beel beelaha lagu yaqaana dadnimada iyo kartida iyo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inay difaacdaan sidoo kale insha allahu tacaala waxaan beesha inay ku dadaalaan midnimada dhexdooda ummaddu markay midaysan tahay oo kelmadooda midaysan tahay taladooda midaysan tahay awoodooduna ay urursan tahay iyay mataqaanaaye dadkooda iyo ummadooda wax u qaban karaan laakiin dadka haddii tafaraaruq iyo khilaaf iyo caloosha wax lisugu qaada ay dhex taallo waxay sababaysaa inay iyaguna wax qabsan waayaan cadowguna uu ka faa'iidaysto kulanka oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka ganacsatada iyo dhallinyarada beesha habargidir ayaa waxaa warbaahinta islaamiga ah ee alandalus sidoo kale la hadlay suldaan cabdulaahi dheere suldaanka guud ee beesha ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo qaar kale oo ka mid ah waxgaradka waxaa meeshan ku kulmay walaayada jubbada dhexe iyo beesha habargidir ka wada tashaday sidii kitaabka alla kor loo yeeli lahaa iyo in munkarka iyo la zuuliyo kulankaas wada tashiga oo ballaaran oo ka dhacay jilib beeshuna dhammaan waa isku raacday anoo ku hadlaya magacii beesha aan suldaanka u ahay ee habargidir waxaan caddaynaynaa inaan ilaahay kitaabka alleh koryeelidiisa aan diyaar u nah weligeenna diyaar kulanka maanta meesha ka dhaca beesha habargidir alxamdulilah aad baan ugu faraxsannahay qayr badan iyo nimco badan aan aad ugu dhex jirna waxaana ku helnay kitaabka ilaahay iyo nimcada iyo dhiigga mujaahidiinta afaraatakas ay daadinayaan annagana waxaan diyaar u nahay haddaan nahay beesha habargidir inaan kitaabka ilaahay kor u qaadno inaan dagaalanno jihaadno wixii xun ugu dambeyn waaliga ayaa beesha kula dardaarmay inay kaalintooda ka qaataan dardargelinta wejiga labaad ee xamladii irshaadul ummah taasoo hadda si wanaagsan ugu socota guud ahaanba degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe bishii hadda inu soo dhaafto waxaa inoo socotay xamlo xamladaasoo loogu talagalay ee, munkarka iyo waxyaalaha soo daahiraya ilaahay subxaana watacaala uu raalliga keen in lagula dagaalamo macruufkan ummaddii lagu fara waxaan rabnaa nuqabada iyo ganacsatada iyo hogaanka beeshuba inay insha allahu tacaala kaalintooda ka shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugaale ee waqooyiga dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xaaris cabdiqaadir wararka ka imaanaya deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ridadah ee puntland ayaa sheegaya in khasaare dhimasho dhaawac uu ka dhashay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada garowe ee gobolka nugaal wararka ayaa sheegaya in shilkan uu yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari markeed ah iyo mootobajaaj waxaana ka dhalatay dhimashada hal ruux siday warbaahinadu qoreeyeen sidoo kale waxaa shilkan ka dhashay dhaawaca laba ruux iyadoona la geeyey magaalada garowe si halkaas loogu dabiibo dhacdadan waxay imaaneysaa iyadoo maalmo ka hor sidan oo kale deegaan lagu magacaabo karin oo hoostaga magaalada boosaaso uu ka dhaca shil gaari oo sababay dhimashada hal ruux oo dumar ah iyo dhaawaca saddex kale kadib markii qoys ku safraya duleedka magaaladaasi ay sikadiisa shilka ula kulmeen dhowaan waxaa tirikoob ka soo baxay maamulka shaqala dirirka ee puntland lagu sheegay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay deegaanada maamulkaasi ay ka dhaceen ilaa siddeed boqol oo shil kuwaasoo guud ahaan ay ku dhinteen afartan iyo shan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol siddeetan iyo sideed qof ay ku jiraan boqol iyo sagaal qof oo qaba dhaawacyo culus sida ku cad tirakoobka shilalkaas ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay ku baaba-een gaadiid gaaraya toddoba iyo labaatan muddada lixda bilood ee lasoo diiwaangeliyey shilalka ka dhacay deegaanadaasi mahadsanida xaaris wilaayadii islaamiga boqol ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta mar kale warbixintan waxaa inoo haya cabdiqaani maxamed maxamed manuur iyo ibraahim aadan cali waa labo askari oo towbadkeen ah oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada buurdhaxunle ee wilaayada bakool kuwaasoo in muddo ah ka tirsanaa safka murtadiinta mid ka mid ah askartan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii tababarka kusoo qaatay dalka yuganda halka midka kalena uu qeyb ka ahaa maleeshiyaadka waxaa loogu yeero macawisleyda maamulka ridada koonfur galbeed kaasoo muddo sanad iyo bilooyin ah ku go-doonsanaa degmada waajid askartan ayaa markii towbada loo qabtay ka warbixiyey qaabka ay murtadiinta ku raaceen iyo waxyaabihii ay kala soo kulmeen maagay maxamed maaroliyare doonfuula kutabi mayseeday murtadiinka qudur yaanseedi walen sabab hayna shaydaan ii kuri yaa igaadi qudur siyeed bulooda rogi siyeedka bulood dhibuulka jari siyeed bulood mdi meela rogni hamara nijey harnaan lijey meela walaba maanaada walbelo dhan meela rogni ada safar haande meelo ninkareebay meela noogaadi may nijey uganda ugandi libulood waldhan maana gaal meela nii tabo baraasi saraakile maarada nii tabo baraasi aan maanaada wali saraakilaay meelo kala rogi i wali maana aadi meela nii tabo baraay rafaad i dhab i walimaana lahakamargalguse ilahay legordo korma baniadan nkasakor namagna gaalada meela yakadili murtadin afarlanse kiig maridinatoy beerka lagugalad beerka kuame koobada sidaan reer kuduraay mahamad hasanaliray hatan marki dib meela kutamni hamara koen walambulose dhaamana har nanaantinanasheni harna yawla roogni meela kutamni maysene har damaanyo meelolero enigili marki meela lambulod roogi ya hubkidalsi meela kutamni maysenay dhusumareb meela din noogaadi may nijey wisil gaballerani nijeedan murtadiintii meela shaga ka gali meela maanaha wali oo ada galguse oo duurkii maanaha ya galan unii maanaha tuwal yaro dhalinyare kale maanaha oo gaabada lahan meeli maanaha magaalada dhaafi hubka ilaaleen meelirey ibraahim aadan cali oo ka dhaladi shilowa ka dhaladi meelanaha ka baarbaari lamada kun labaatan sideedii yaa ka beeri ciidanka ma-uusleyda oo degmada weejitroogi haatana mehe ka jaray walsini iyo jajab eh haata may bu ahan intaan mujaahidiinta nasdhiibo hurnamo ka noolad iyo go-aan shadeeri may bu ahan gobolkan hurnamo lanka noolna ay maag ninka dhimato masanhayn ida ay maaglikinka koyne igali markan koy mujaahidiinta nasdhiibahan maysareeyahan hurnamo isku noolow may bu ahan meer oo walna lanka gaadadaane oo rafaad laga gabe lamba idisiyo yonaytay owlaadis rafaadka on gabaanoha usub isku rafaasanlay mamuuqdi rafaadkan yonaytay samaka noolada korto koy sidoo noolal eho maanaa maybu ahan adinka korsada korto howla barafkanagada korto koy raasuaysare ugu dambeyn taaibiintan oo si aad ah ugu faraxsan soo dhoweynta ay ka heleen walaalahooda iyo inay diinkooda usoo laabteen ayay baaq towbadkeena hawada u mariyeen maleeshiyaadka murtadiinta oo weli ku sugan safka gaalnimada aniga badbaadi alxamdulilaahi ilaahay ma hasana hataa abrooge waaba kansin la hadlaayo waa antiim gaalnimada maana absianka dhamane ha ku tabtaano galguse maana meelo muslimiinta dhatiya koytano meelika noolatan yafar miya siin dare walaalayaal onti maana isan meelika leed fadeeno obsi maana meel galguse kala roogi faden gaaladii ablutoore surin dal lutee balku jaray antis habataano musliminta media koydan ya farmiya sindirala buurhoni rogeeka mujaahidiinta aan isdhiibi buurhono sifeyle lahaynka dhawaay macnaha maybaasi muslimta mee oo walaalna mee lahaynka dhawaay liminta murdadiinta leeyoonayta liminka maduusleyda may baaqyantan gujeedi lahay gabalkan oo mujaahidiinta hukumaas intiyoonaytayo haskidhibano hornamo isku raasisan yaa fareenka dare toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii sarkaal towbadkeen ah lagu soo bandhigay wilaayadan bakool waana qayb ka mid ah qulqulka askarta towbadkeenayaasha ah ee soo faarujinaya sufuufta cadowga mahadsanid cabdiqani bulshooyinka ku dhaqana degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee ka socota wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa maanta oo ah maalin isniin ah ayna tahay maalintii sagaaliyo tobanaad oo si xiriir ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si aadaha kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummaha ilaa sabiili irshaada taasoo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan dhallinyarada odayaasha ganacsatada haweenka deegaanka raasa ee hoostaga degmada jalalaqsiya ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada iyadoo dhalinyarada wilaayada ee xamlada ay kulan la qaateen bulshada deegaankaas qaar ka mid ah dadweynaha deegaanka raase oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka deegaanka ah oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa sheegay in xamlada ay soo gaartay islamarkaana ay dhaqan gelinayaan qodobada ay ka kooban tahay xamladaas walaal waxaan joogaa raso hoos tagta degmada jallaqsi waxaana soo gaaray xamlad socota biidnillahi tacaala waxay noo sheegeen in micnaha hanuunintan ay tahay mid ummaddan lawada gaarsiinayo xarakada guud ay soo amartay waxaa nagala reebay waxyaabo badan oo mamnuucaada ayaa nagala reebay waxaa kamid ah mooto laba lugaadley oo ay isla raacaan ama dad ajaaniba waxaa nagala reebay qalwada waa nagala reebay waxaa kaloo nagala reebay sihiyaa nagala reebay mobeelada waaweyn oo kaamiraadka ah waa nagala reebay ganacsatada waa laga reebay waxaa kaloo nagala reebay digaaga waa nagala reebay bacda waa nagala reebay waxaa nagala reebay muqaadaraadka iyo karaamidolka iyo waa nagala reebay waxyaabaha isku cadeeyo wixii fawaaxish oo dhan waa nagala reebay annaguna waan qaadanay hoostaan ka xariiqnay annagoo odayaasha deegaanka rasa walaalow alxamdulilah xamlada na soo gaartay aad iyo aad aan ugu faraxnay boqolkiiba boqol aan ku soo dhaweynin waa midaan u baahneen waa aad iyo aad aan ugu baahneen waanan ugu kaalmayseen ilaahayii boqorkaa idiin kaalmay aad baan ugu mahad celinaynaa waxyaabaha ninkaas isku kor maray alxamdulilaahi waana laka reebay waana ku garab taagannahay aad ayaan alxamdulilaahi u qaadanay kelimadaas waana raacsannahay walaayada islaamka khayr allaha sii korna allah ka dhig gaalana allaha jebiya nimadaas una siiga raalinahay waxaa noola keenay maxaadara wacdi wakti iyo jinina reebayso mamnuucayso wax wanaagsanna farayso ayaa noola keenay deegaanka wixii dhacay wixii xumaane daawo iyo raashiil buko iyo wax dhacay oo dhan ayaa noola dhiibay ilaahay aa idiin barakeeya warkaas waa qaadanay aad ayaan idinku mahad celinaynaa xamlada irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad oo daaran shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aad ah kaga socota wilaayada hiiraan waxayna najnada wilaayada u xilsaartay gaarsiinta xamlada miyiga iyo magaalooyinka wilaayada wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay mahadsanid marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu